agaasimaha guud ee waaxda waxbarashada iyo barbaarinta wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kusoo xiray mado looga tashanaya qiimeynta waxbarashada qaranka shirkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa ujeedka loo qabtay ahaa soo bandhigista iyo lafaguurka saddex maado oo kale ah maadada tarbiyada kimistriga iyo af ingiriisiga iyo sidoo kale soo bandhigista baahiyaha ka jira waxbarashada iyo maamulka imtixaanaadka waxaana shirkan inta uu socday ka qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dalka agaasimaha guud ee waaxda waxbarashada iyo barbaarinta wasaaradda waxbarashada cabdulaahi cabdi cumar ayaa kulanka soo xiray isaga oo ka hadlay intii madashan ay socotay waxyaabaha looga wada hadlay arrinka maanta aan ka shaqaynay iyo shalay wax intaa ku dhammaanaya ma aha saan soo sheegay waa la soo bilaabay iyadoon waxba gacanta lagu hayn habraac baa la sameeyey yar labada kun iyo sagaaliyo tobankii sideed iyo tobankii sagaaliyo tobanka waxoogaa lagu daray anigii iyo ambiye iyo cabdinaasir baa ka shaqaynay waan kusoo laaban haddana labada kun iyo labaatankii waan kasii shaqaynay haddana aakhirka hadda waxa meesha yaalla ayuu noqday oo la saxey labada kun iyo ko iyo labaatankii kanna saa kuma dhammaanaya insha allahu tacaala maalinba meel baan ka qurxinaynaa maalinba meel baan ka qurxinayna ilaa aakhirka marka dambe uu noqdo wax aynu raalli ku nahay dalkao dhanna ay ku ku qanacsan yahiin lagana faadaysta hadii alla idmo waxaan aada iyo aada idinku idinku dhiirigelinayaa inaad dhagaha taagtaan oo marka haddii alla idmo mawduuca kan ku xiga ee aan isaga imaanayno aada nagala soo qaybgashaan oo sida hadda aada maanta iyo shalay aada u shaqayseen si la mid a aada hadhow insha allahu tacala dokumentiyo badan baa noo yaalla ama ha noqdo national assessment framework ama ha noqdo curriculum framework ama ha noqdo kan hadda la dadaajinayo macalimiinta siyaasadda macalimiinta dokumentiyo badan baa noo yaalla oo noo yaal qaarkoodna la ansixiyey qaarkoodna ansixinta ay kusoo dhow yihiin inaad qeyb ka qaadataan qoridooda ku laabashadooda ansixintooda iyo faafintooda intaba insha allah inaad qayb ka qaadataan baan rajaynayaa shirkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubno ka socday maamul goboleedyada ayaa inta uu socday looga dooday sida loo horumarin karo nidaamka waxbarashada iyo imtixaanaadka dalka